أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddoby afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobollada lamu iyo n f d oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haysato dowladda saliibiyadda kenya inka badan konton isugu jirta askar iyo saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii saacadaha badan qaatay ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen xabsigaah godka jilacow ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii barakeysnah ee khasaaraha culus lagu gaarsiiyey cadowga allah ee ka dhacay godka jilacow ee magaalada muqdisho qaar ka mid a maxaabiistii ay mujaahidiinta ah ku soo furteen camaliyaddii barakeysneed ee u gargaaridda ah dulmanayaasha ku jira gacanta cadowga ayaa warbaahinta andalus ugu warbixiyey dib u soo laabashada xorriyaddooda ciidankii inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkii barakeysnah ee godka jilacow ee magaalada muqdisho ayaa farriimo dhaxalgal ah u reebay walaalahooda muslimiinta soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa machad cusub ka hirgelisay degmada tiyeglow ee wilaayadaas dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobollada lamu iyo n f d oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haysato dowladda salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah waxay ka fuliyeen hoteel ku yaala xaafadda akona b ee magaalada mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay kenya xoogga ku haysato howlgalka oo ahaa mid qorshaysan waxaa allaah fadligii ka dhashay dhimashada shan ruux oo gaalo saliibiyiin ah iyo dhaawac ah afar iyo toban kale waxaa xusid mudan in hoteelka ay mujaahidiintu bartilmaameedsadeen uu yahay goob ay ku kulmaan gaalo jinsiyado kala duwan leh iyadoona markii uu dhacay howlgalkaha ay soo cagdhigteen goobtaasi diyaarado kuwaas oo daabulay bakhtiyada iyo dhaawaca saraakiisha iyo xubnihii kale ee gaalada ah ee ku waxyeeloobay howlgalkaasi dhanka laamo ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay dagaal culus ku qaaday xeroha ay saliibiyiinta kenya ku leeyihiin deegaanka milamaani ee gobolka laamo oo ka mid ah dhulalka ay kenya xoogga kaga haysato muslimiinta intii uu socday dagaalka waxaa burbur xoogan uu soo gaaray xafiiska isgaarsiinta iyo qalab halkaasi u yiilay ciidamada saliibiyiinta kenya ee la weeraray in ka badan konton isugu jirta askar iyo saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii saacadaha badan qaatay ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen xabsiga ah godka jilacow ee magaalada muqdisho bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay gilgilay howlgal inqimaasi ah oo qaatay wax ka badan toban saacadood oo ciidamada mujaahidiinta ganankii dambe shalay saacaddu markay ahayd koo iyo toban sac oo dhiman qadar toban daqiiqa ay la bartilmaameysadeen godka jilcu oo ka mid ah xarumaha kooxda ridada ay ku dhibaatayso dadka soomaaliyeed howlgalkan oo loogu magacdaray ugargaaridda dadka dulman ayaa laa fadligii siyaada saameyntiisa looga dareemay xarumaha murtadiinta ee caasimadda daqiiqada kadib weerarka warbaahinta caalamiga ah iyo xubnaha murtadiinta ayaa si isku mid a u qiray in haleeyada inqimaasiyiinta ay si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan xarunta godka jilcu oo xilligaas ay ku sugnaayeen saraakiisha ugu sarraysa sirdoonka kooxda hirdada ee gobolka banaadir inkastoo muddo hadda saacad ku dhow qaraxa marka uu dhaca kadib rasaas xoogle ay socoto oo dagaal toosa uu socdo wararka qaar ayaa sheegaya in xarunta godka jilcow lagu dhex dagaalamayo kadib muddo toban saacadood oo ciidamada mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayeen dhismayaasha iyo xafiisyada cadowga ee godka jilcow howlgalkan ayaa xalay sakhdii dhexe ku soo idlaaday si guul ah khasaaraha hordhacaah ee cadowga ka soo gaaray weerarkii godka jilcow dhimashada waa kow iyo afartan oo u badan askarta sirdoonka hirdada ee nisa dhaawacna waa sagaal iyo toban kale waxaa sidoo kale burbur uu soo gaaray intii uu socday howlgalka sagaal gaadiid oo kuwa ciidamada iyo kuwa saraakiisha ay wateen ah iyo burburka sidoo kale xaruntii la weeraray xafiisyadii iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen sidoo kale intii uu socday howlgalka ciidamada mujaahidiinta godka jilcow waxaa xarunta ka baxsaday maxaabiis aad u badan kuwaasoo isugu jiray mujaahidiin iyo dad shacab ah oo cadowga halkaas ay ku haysteen howlgalka guutada istishaadiyiinta ee ku qadeen dhismaha godka jilcow ee magaalada muqdisho ayaa ku soo aadayaa saacada uun kadib markii xubnaha ugu sarreeya kooxda hirdada ay ku dhawaaqeen in amni buuxo uu ka jiro caasimadda dibna ay u furayaan dhammaan waddooyinkii dhagxaanta ay ku jareen si ay uga badbaadaan weerarada mujaahidiinta wuxuuna weerarkan dirayaa fariin ah in mujaahidiintu ay wakhti kasta iyo goob kasta oo muqdisho ka tirsan ay beegsan karaan iyagoo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxaan ugu dambayn leenahay allaha shahaadadooda ha ka aqbalo libaxyadii dhiigooda ku qoray misena soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee tacdiibka ugu xirnaa xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay bashiir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii barakeysnaha ee khasaaraha culus lagu gaarsiiyey cadowga allah ee ka dhacay godka jilacow ee magaalada muqdisho maahir moxamed ayaa inoo akhrinaya bayaankaasi bismillaahi araxmaan araxiim war-saxaafadeed faahfaahin mujaahidiinta oo weerar ku qaaday godka jilicow saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegan shanta oktoobar labada kun shan iyo labaatan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo konton daqiiqo galabnimo howlgal isugu jira istishaadi iyo inqimaasi la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicow ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob lagu ciqaabo shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa xilliga uu weerarku beegsanayay waxaa ka socday shir ay isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka ridada gaar ahaan qeybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda howlgalka oo loogu magacdaray u gargaaridda dadka dulman ayaa u bilowday sidii loo qorsheeyey waxaana ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barahii laga ilaalinayay xarunta ay weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaas kasii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahaa ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen sidoo kale mujaahidiinta ayaa khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ahaa ee ku sugnaa godka jilicow howlgalka ayaa saqdii dhexe kusoo dhammaaday si guul ah kadib ku dhowaad toban saacadood oo ay mujaahidiintu ka dhex dagaalamayeen dhismayaasha iyo xafiisyada cadowga taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgalkan fariidka ah ee ay geesyada towxiidkula beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta iyaga oo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan wuxuuna allah ka baryayaa in uu aqbalo shuhadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirki iyo gaalnimana adduunka looga tirtiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadacafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid maahir qaar ka mid ah maxaabiistii ay mujaahidiinta kusoo furteen camaliyadii barakaaysneed ee ugargaaridda ah dulmarayaasha ku jira gacanta cadowga ayaa warbaahinta andalus uga warbixiyey dib usoo laabashada xorriyadooda cismaan axmed dhuubow ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi inkastoo weerarkan ahaa dharbaaxo lixaad leh oo waayahan aanay la kulmin kooxda riddada soomaaliya haddana waxaa ishaaro gaar ah bixinayay bartilmaameedka la beegsaday oo ahaa hay-addii gacanta ku haysay malafka amniga ee caasimadda marka laga yimaado inuu weerarka ka jawaabay sheegashooyinkai madaxweynaha dowladda riddada ee ahayd in uu xakameeyey amniga magaalada muqdisho khasaaro lixaad lehna gaarsiisay saraakiisha iyo askarta hay-adda sirdoonka ee kooxda riddada waxaa guusha ugu weyn ee uu xaqiijiyey ka mid ahaa inuu allaha ku badbaadiyey maxaabiis muslimiin ah oo muddo dheer ku jirtay gacanta sirdoonka kooxda riddada soomaaliya sida lagu xaqiijiyey war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadii mujaahidiinta ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismaha xarunta waxayna halkaasi ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiintahaa ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaasi ku ciqaabayeen ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta qaar ka mid a maxaabiista oo la hadlay idaacadda islaamiga landalus ayaa sheegay inay ku adkaysteen inay ka dagaalamaan gudaha xabsiga oo ay la jihaadaan murtadiintii halkaasi ku ciqaabayay mujaahidiinta ayaana hubeeyey maxaabiistaasi islamarkaana u fasaaxay inay qayb ka noqdaan dagaalka maxaabiistan la soo daayey waxay noo sheegeen inay ka aargudan doonaan murtadiinta ayna qayb ka noqdeen dagaalkii lagula jiray cadowga
laanta insha allahu tacaala faraxsan igu wareysan maalmo maalmaha hadda kadib saacad hadda kadib waa murugsanaa saacad hadda kadib waa faraxsan insha allahu waan insha allah waan kusoo hiili karaa insha allah alxamdulilah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkan ugu magac dartay camiliyad nusratil madluumiin oo magaceedu yahay howlgalka u gargaaridda kuwa dulman waxaana ay sheegtay in loogu aargudayay shacabka muslimiinta ee dhibanaha u ahaa jawaasiista taabacsan hay-adda sirdoonka ee kooxda riddada sidaba magaceeda laga garan karo waxay camaliyadan shaafisay quluubta muuminiinta waxay ka caraysisay cadowga allaah ilintana ka suulisay kumanaan shacab ah oo dhibana u ahaa mujrimiintii lagu kadiyey weerarkii godka jilicow waad mahadsantahay dhuubow ciidamada inqimaasiyiinta ah ee fuliyey howlgalkii barakeysnaah ee godka jilacow ee magaalada muqdisho ayaa fariin dhaxalgal ah u reebay walaalahooda muslimiinta soomaaliyeed abuuxasaan ayaa inoo eegaya warbixin arrimahaasi ku aadan godka jilacow waxa uu martigeliyey mid ka mida weerarada ugu waaweyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay ku beegsanaysa saldhigyada iyo xarumaha kooxda riddada soomaaliya weerarkan lagu qaaday xaruntii ugu weyneed kooxda riddada ee lagu dhibaateynaya dadka muslimiinta si gaar ahna ay gacanta ugu heysay hay-adda sirdoonka kooxda riddada ayaa sababay khasaare lixaad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burbur xoogan howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey allaah fadligii waxaa qaaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu daafuray camaliyad istishaadiye ah kadibna waxaa xigay weerar inqimaasi ah kaasoo ugu dambeyntii sababay in mujaahidiintu ay si buuxda gacanta ugu dhigaan godka jilicow oo dhan walaalkii hogaaminayay inqimaasiyiinta weerar ka qaaday oo xilligii howlgalka uu soconaya la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey sida howlgalka uu u soconayay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka qofkii idan la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar kusoo qaanay geeda la yiraahdo xabsiga bilaw magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisi waxaana ku daxfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahna guri waa nagu siiyey haddaay tabanka ilaa hajarka anaka ayaa ka sugan habsigii oo ariga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaakabadintahay markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeen nagaa burburin waana guri maanta wana galaaka iyo taagin ilaa hajarka mana soo gelin ilaa hadda waxay soonayaa qaraxi waxbay soonaya ma garan anaga waxaan taagannahay laa ilaaha ila allah inaan kor u yeelno uma kabacdi dadka mustadacfiinta ah ee la duuliyey inaan deriga aan ka qaadno ma garan marka ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta leenahay inay ka kala joogaan oo ilaahi subxaanahu watacaala noo soo barya inay amalkeena ikhlaas ilaahi subxaanahu watacaala nooga dhigo maanta halka anaga aan kusoo hadlayno ma ahan mana joogaan qaraawadeeni ehelkeeni ma joogaan waxa anakaan usoo galay ilaahi subxaanahu watacaala daraadiisi inaan muslimiinta ama duliyeysini anaa taqaano mudar walaalaha mujaahidiin waxay u taagan yihiin kalimatu laa ilaaha ila allah ina adduunka kasta ilaahi subxaanahu watacaala daraadiisi islaamu rabbi lcaalamiin inay dadka ummadda ay ugu tarjumaan ummadda ay ku dhaqaan ayaga maana dastuur oo gacan laga soo qoray ummadda muslimiin mujaahidiinta ma yaqaan waxay wataan إلهي سبحانه وتعالى الكلام أنا بخارج لنا كلمة لا إله إلا الله إلى القرية الله ثم كما تدخل المستضعفين بقى والمسلمين تهدي أنا شكرا أنا الإنسان تهدي مركان أمراض المجاهدين أن وحالينا قنوات الدعاية إلهي سبحانه وتعالى بلاد قنوات الدعاية وحان إذا لا نعي إلى النسيب دعيتان مع الشعب بتاع وحان إذا كل إبداعنا الشعب بتاع waxaan idinleeyahay mar kale mar kale mar anigu waxaan u taagannahay kelimada ilaahay illallah inaad sameeyeelmo waxaan idinka waxaan loo balan ah inaad aad ku dhaqantaan saas ilaahay ilaahay subxaana watacaala lagu dhaqmo ayaan loo balannahay
walaal kale oo ka mid ahaa inqimaasiyiinta ayaa sheegay inay madax ka jareen murtadiintii ku sugneed xabsiga isla markaana ay la wareegeen dhammaan dhismaha xabsiga oo dhan
dhamaantooda dhamaantooda way dagaalamayeen xarunta sana magar muslimiinta waxaan leenahay oo maanta walaalaha si gaar ahaan walaalaha si ku jur waxaan leenahay horta anigu waxaan u taaginahay inaan kalagudigaagahay luma inaan daryeelno markaas ka bacdi dadka mustadaafiinta ah ee muslimiin inaan u gargaarno oo ilaahi subxaana watacaala daraajiisaan u gargaarno maanta ani ani aan kula hadlayo ninka dad aniga xitaa kuma xirna dad waxaadin kuma xirna dad qaraabadeeda kuma xirna dhulkan marka alle subxaanahu watacaala daraajiisa ayaan ugu gargaarno walaalaha intaan sidoo kale inqimaasi kale ayaa faahfaahiyey maxaabiista xabsiga ay kasii daayeen isagoona la hadlay maxaabiistii muslimiinta ahayd ee gacantooda ay ku badbaadiyeen أصلاً حبوس المسلمين تقوق أربعة مجاهدين وهاي هو سبع سبع أفر شن لح صدبة سدس سبع كل سويتو ملكو إله سويتو ملكو وهاي المسلمين في غزة مسلمين في غزة وقال إذا كانت موجود موجود
weerarkan uu ahaa mid u dhacay sidii loogu talagalay ayaa lagu soo furtay dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahayd ee lagu dhibaateynaya xabsiga ugu weyn kooxda riddada ee godka jilacow halkaasoo kooxda riddada ay ku dhibaateynaysay dadka muslimiinta ah ee gacantooda ku jiray waad mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa machad cusub ka hirgelisay degmada tiyeglow ee wilaayadaasi sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo mas-uuliyiinta maktabka dacwada ayaa ka qayb galay furitaanka machadka kowkab iyo sidoo kale xalqada saalim mawla abi xudayfa kuwaas oo daraasadooda socon doonto muddo sanad ah laguna baran doono tasxiixa qur-aanka ah iyo cilmiga sharciga ah sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo kelimad tawciyaha madasha ka jeediyay ayaa si aadaha uga hadlay fadliga cilmiga sharciga ah iyo qofka baranaya ilaahay wayba markhaati ku waldhaday ahlulcilmiga iyo malaa'igda shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ika wa ululcilm qaa'iman bilqist ilaahay mid markhaati ku waldhaday ululcilmiga dadka cilmigan saaxiibe yaa markaati kuweeldhad yaa kuweeli annahu ini usan qumay ilaahay subxaana watacaala cadaalad inteegayin marka cilmiga sharaftis iyo gadarji iyo qiimada usliya ku tuseew ilaahay mayba ammaanay oo ini ku obsadaayaan sheegay bese use dadku culimmada diinta islaamka gorodow oo cilmiga le inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa sharafka cilmiga usleeywa may laka gaar weelay obsadii dhan culimmadii laka gaar weelay cilmiga sharaftis daraadii macnaha ilaahay maybaa darajaadka tilmaamay nimanka ahlulcilmiga ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuulcilma darajaad dadka cilmiga la sii darajaad baa ilaahay siyer intaasi kadib waxaa dhankiisa ah kelimad la siiyey sheekh xuseen sheekh aadam oo ka mid ah culimada deegaanka walaalayaal walilaa sheegay culmiyaha sheegdi may lahaaha halku faa'iidaysaday barnaamijkana ninshaanay haddu markii oo sheekh lahay halsanna markii lare raggi may buasa fiiriyaay ni badanta ni haytimoshi ni yarta haytimoshi laakiin may ogaada doontaa hal sano hobla deero ay sanad kale ininka daran isan oo latiin insha allah arki doontaa ma yeelay waxbarasho malku shalaayo walan shalaayo ma wal isan hadda qalbiga inka jarna lankii wal gordo walan bilaawagna ma wal barati islahay oo ma aragay culum badan ku eleyd oo geeka liin baahan xaqiiqatan wal arki doontaan yada kolley una hortiin may baaha meelo hor wala ka bardaani laakiin qaabkum hadda halkan sano may dhakameey saddex sano dhakameey marka insha allahu hayr faa'iidaysadoy camalkana ilaahay daraadiis ha inku dhisadoy ilaahayna adduunyadii haku tabtay masin kulaahi caaw insha allahu ilaahay diin shay lankooya saasa marka insha allahu may baasiinla dardaarmeey naftay naftiinba ini ilaahay subxaana wa tacaala camalkan ikhlaasna inku dhab ugu dambeyntii waxaa xafladdaa soo gabagabeeyey sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool bacdallaahi mayn mahadnagay arday dalabatulcilmiga ah ee kushalkooyan degmooyinka gobolka jasaakum allahu kheyran ha dhowaada walbarashadii ha ka dhowaada oo xarakad shabaal mujaahidiin siinka deeqdi gaar ahaan wilaaya islaamiga ah ee bakool sabab an hayti muddo hal sana e sida walaalo an sheegen may wahaa macadu kowkab oo furnaada doona insha allahu taala culuumta sharciga ah ee shishal dugun yalla ka barde aqaafada islaamiga wehelido culuumta tajriibiga naftiya ka jarta walaalo hadda ma sheegna muqararka may wahaa culuum sharci iyo culuumta kale tajriibi langordow naftiyo ka jaraan jasaakum allahu kheyran iyo xalaqadan oo laro saalim mawla abi xudayfata oo iyana xalaqad tasiix e ee insha allahu taala unu rajayaan halkaasina in qur-aankii xifdan iyo marka manaa iyo tasiixan intaba may waa la iska dara insha allahu taala iyadoo qiraa'atu caasimna insha allahu taala rajayaan sida hadda muqararka ka jarta ee labada riwaaye xafsi iyo shucbi xafsa yaa insha allahu taala in lakabarada rajayaan haddii ilaahi subxaana wa taala ogolaado kadibna qofka markuu hada wale intaas ku dambeeyay manaal qiraa'atu lcashra wala raajara oo mutawaatira qofka uu si isdhisa doona insha allahu taala labadaas macadkaas iyo xalaqadaas oo laisla furaha tiradana sabaalka shaagi lihidun qof waay soddon iyo soddon dadka nasiiban halnana kole insha allahu taala oo dad badan oo haniil hariiraya jar oo manaa macadkan walaal inga daroy halagadan walaal inga daroy sheekhay buusinti tiridilanka talagalay garaamkii laka dhow buusimi yirmi insha allahu taala yoona may fadaane dufcada kale haddii ilaahayna deersiyo englandka ilaahay nasiiban hal halo insha allahu taala laakiin hadda isaga nasiiban waa dhatan ku faa'iidaysadaa insha allahu tacaala mayna rajayaana ilaahay idin shay kheyr badan rajayaana wanaag badan rajayaan in ilaahay intaa ku saaro isagana may an baahnaa insha allahu taala islaamka in andocaytan may la raayo geeka baahi badan alangaba may la raayo walbarashada jazaakum allahu khayra jazaa naftiina anfaca waalidkiina anfaca dadka muslimiintana anfaca baaraka allahu fiikum intaasaa ka gebagabaaye wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa kusoo badanayay sanadihii u dambeeyey macaahidda sharciga ah iyo xalaqaadka tasiixa kuwaasoo allah fadligii ay ka aflaxeen culimo iyo maclimiin si weyn u anfacay bulshada wilaayada guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu